Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay dood cilmiyeed ku saabsan sidii loogu dhiirigelin lahaa dhalinyarada leh hal-abuurka beeraha. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socday jaamacadaha iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maare ayaa ka warramay ujeedka dood cilmiyeedkan u qabteen.
inay sameeyaan dhallinyaradan u sameeyaan hal iskaashato oo la dhaho iskaashatada dhallinyarada beeralayda ah ee beeraha casriga ah ama laba ama saddex gobollada oo kale si aanu markaa awood ugu helno inaannu kulligood u wada yeedhi karno oo heli karno yaa inay sameeyaan yesiyaadoo iska kaashanaya halkan waxaa laydinka furi doonaa meelo oo aad cilmigaa uu hadda injineerkii halkan ka sheekaynay runtii aad u am- ugu ammaana in maaragtay dadka iyaga entrepreneurshipka ama halabuur kale google ogaato annagu aanaan ogeyn wasaaraddu aanaan ogeyn yaa marka taas dhallinyarada noocaasa ee wax ku jiraan ee doonaya inay inay wax soo saaraan fikir cusub keenaan halkana halkana u fura halkana waa qol shir halkana waxay noqon doonaan meel laaba oo arrintaa lagu karkariyo oo dadku ay dadku ay maskaxdooda ku ku dhallinyarada waxa ku jira aanu ku taageerno ku soo saarno meesha ay ku fikirayaan inay gaadhaan aanu isku dayno keliya sidii la sheegay eh, in innovation center la furo waxaan u malayaa sidii burburkii annaga kow u ah marka uma aha beeraha oo keliya kalluunku waa imaan karaan xooluhu waa imaan karaan yaa intii sentero kale la furayo dhallinyarada soomaaliyeed oo dhan baanu halkan ku marti qaadayna insha allahu taala Qaar ka mid ah dhalinyaradii loo qabtay dood cilmiyeedka ayaa uga mahadceliyey Wasaaradda Beeraha kulanka ay u qabteen dhalinyarada.
kulankan markaa arkay dad oo dhallinyaro oo maxaa leeyahay eh, waxaan sameeyey oo beerihii si fiican u barteen wasaaraddana eh, ay iskugu keentay runtii aadaan u- u- u faraxsanahay sidoo kaleento eh, waxaa jirtay eh, jaamacadda aad- waxaan hadda- waxaan ka ahay lab director jaamacad zamzam waxyaabahaas almost waxaa iga caawiyey kuliyadda beeraha ayadan meeshii wasaaradda aan kasoo doonan lahay ayagaa si aa- aa ka qaatay si aan waxaan aa u dhiso ayagaa iga caawiyeen
in in security inay soomaaliya ka baxdo ay noqoto soomaaliya rich country meesha hadda la taagan yahay si loogu tilaabsado oona loo gaaro meel maanta meeshaan position ka wanaagsan Dood cilmiyeedkan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii dhalinyarada hal-abuurka leh ugu dhiiran lahaayeen wax soo saarka beeraha.